bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عlى rasuuli اllah slى اllahu عalyh wعlى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa allah isugu keen keenay goobtan khayrka badan ee guriga guryaha ilaahay ka mid ah inakoo cibaado gudanay cibaado kalena gallay oo cibaadaba cibaado inoo dhiibaysa faalxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat waayo ruuxa muuminka ah mar kastoo taaco iyo khayr u soo kordho waa inuu ilaahay ugu mahadnaqo cala atawfiiq waayo maaha xooggiisa iyo xeeladiisa ee waa waafajinta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu waafajiyey faalxamdu lilaah huma alxamdu lilaah waxaa kaloo mahadsan walaalaha qiimaha badan ee soo abaabulay nadwadan qiimaha badan iyo maamulka masjidka waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa baaraka allahu fiikum ayuha alikhwaanu fi llaah sida akhuuna abu xaniifa uu tilmaamay waxaa kelimadeenna caawu ay ku saabsan tahay bacdu aadaabi taalib alcilm qofka cilmiga dalbaya aadaabta looga baahan yahay wax ka mid ah wamaa axwajanaa ilaa hada almowduuc maxaa maanta inooga baahi badan aadaabta iyo akhlaaqda looga baahan yahay dadka cilmiga dalbaya waayo cilmiga in la dalbaa ma yaro maanta oo waa badan yahay laakiin inta akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa ilaalin ilaalinaysaa waa kooban tahay cilmiguna wuxuu barako ku leeyahay oo quruxdiisa iyo qiimihiisu uu ku salaysan yahay hadba inta aadaabta iyo akhlaaqda ehelkiisu ay tahay waxaynu ognahay culimmadii hore aynu cilmigan ka soo gaadhnay ee kutubtoodii aynu akhriyano waxaa cilmigoodu ku barakoobay waxay iyagu ugu intifaaceen dadkana ku anfaceen wuxuu ahaa cilmi aadaab iyo akhlaaq leh cilmigaas ayuu ahaa maanta laakiin markay aadaabtii yaraatay barakadii cilmigu waa yaraatay barakadiisa iyo wanaaggiisuna waa aadaabta ehelkiisa in la dhowro waxaynu wixii alla inaga gaadhsiiye biidni illaahi jalla sha'nuhu wax ka tilmaami doonaa aadaabu taalibi fii nafsih aadaabta ardayga naftiisa laga rabo inuu ku sifoobo wa aadaabu taalibi maca shaykhih aadaabta ardayga laga rabo sheekhiisa inuu kula dhaqmo wa aadaabu taalibi maca kitaabih iyo aadaabta laga rabo ardaygu kitaabka uu dhiganayo inuu kula dhaqmo intaasaynu wax ka tilmaami doonaa biidni illaahi jalla jalaaluh waxaynu hadallada qiimaha badan ee dhaxalgalka ah ka soo guurin doonaa culimmadeennii hore ee rabbaaniyiinta ahayd gaar ahaan sheekha la yidhaahda ibnu jamaaca badruddiin ashaafici kitaabkiisa tadkiratu saamic waalmutakalim fii adabi alcaalim waalmutacallim sheekhaas oo toddoba boqoloo sannadood iyo siyaado ka hor dhintay aqwaashuu kitaabkaa ku qoray ayaynu ka soo qaadan doonaa waxaa kaloo aynu waxoogaa ka soo qaadan doonaa alimaam burhaanuddiin azarnuuji fii kitaabihi tacliim almutacallim oo isaguna siddeed boqoloo sannadood iyo siyaado ka hor dhintay marka a'immada noocaas ah ee toddoba qarni ama siddeed qarni ka hor noolaa waxay qoreen ee kutubta ay ku dawineen wax sahlan ma aha waa wax la soo tijaabiyey oo mujarab ah oo cilmiga haddii laga helo lagu intifaacayo haddii laga waayana waxa weeyaan qofka cilmigiisu aanu baraka yeelanayn walaalayaal waxa uu yihi alleyth ibni sacad calayhi raxmat ullah asxaabu lxadiidka waxa uu ku yidhi antum ila alyasiiri min aladabi axwaju minkum ila kaiiri min alcilm waxa uu ku yidhi ahlulxadiidow waxoogaa yaroo aadaaba ayaa uga baahi badan tihiin in fara badan oo cilmi ah wuxuu tilmaamayaa leyth ibni sacad yacni cilmi fara badan in la xasiliyo inay ka habboon tahay waxoogaa aadaaba in la helo waayo dee aladabu qabla alab adabka ayaa dalabka ka horeeya xaakimkuna taariikhdiisa waxa uu ku sheego uu ka soo naqliyey cabdillaahi bnu lmubaarak inuu yidhi laa yanbulu arajulu binowcin min alcilmi maa lam yusayin cilmahu biladabi waxa uu ihi qofku kuma soo baxo cilmi culumta ka mida oo maqaam iyo meel sare kama gaadho oo ma sugo cilmi culumta ka mid ah maa lam yusayin cilmahu biladab inta aanu cilmigiisa ku qurxin adab iyo akhlaaq abu zakariyana waxa uu yidhi moxamed ibnu moxamed alcambari cilmun bilaa adabin ka naarin bilaa xatab wa adabun bilaa cilmin ka jismin bilaa ruux wuxuu yidhi cilmi aan edab lahayni waa dab bilaa xaabo ah dab aan xaabo lahayni dee bixi maayo xaabadaa lagu shidaa cilmi aan edab lahayni waa dabka aan xaabada lahayn oo dee bixi maayo meelna gaadhi maayo wa adabun bilaa cilmin aadaab aan cilmi lahayna waa ka jismin bilaa ruux waxa uu ihi waa jidh aan nafi ku jirin oo kale oo dee jidh aanay ruuxi ku jirin kici maayo waa meyd waxa uu tilmaamayaa cabdullaahi ibnu mubaarak waxaan u jeedaa moxamed ibnu maxamed alcambari wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda uu leeyahay aladabu qabla alcilm in ka hor intaan la dalbin cilmiga aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa la ilaaliyo oo la barto sufyaan athawrina waxa uu yidhi kaanuu laa yukhrijuuna abnaa'ahum liطalabi اlcilm xataa yataأdabuu wayatacabaduu cishriina sana waxa uu yidhi dadkii hore ubadkooga cilmiga umay diri jirin iyo dalabulcilmiga ilaa labaatan sannadood aadaabta iyo tacabudka ay baraan ayuha alikhwaanu fi اllaah laa cibrata bijamaali الظaahir maca qubxi اlbaaطin madharkan sare iyo qalfoofkan sare iyo muuqaalkan sare quruxdiisu qiimo ma leh haddaan baatinka hoose iyo qalbigu aan u qurxoonayn waayo muhimaddu waa qalbiga iyo waxa aada hoosta ku haysato waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay huga uu inoo soo regay cawradeenna aynu ku asturayno ama aynu ku xaragoonayno ee korka aynu ku qurxinayno waxa uu tilmaamay hugaa daahirkee muuqda kaka muhiimsan oo huga hoose ama dharka hoose ah waana libaaska alla kacabsiga iyo akhlaaqda iyo adab wanaagga oo alla waxa uu ihi subxaanah yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii sawaatikum wariisha ilmo nebi aadamow waxaanu idiin soo dejinnay dhar aada cawradiinna ku asturanaysaan iyo ku aad isu qurxinaysaan oo libaasan yuwaari saw-aatikum waa dharka daruuriga ee cawrada qarinaya wariishanna waa kamaaliyaadkii intaa ka dheeraa ee qofka quruxda iyo xaragada uu adeegsanayey ilaahay markuu tilmaamay dharkaa wuu inoo soo rogay ee cawrada aynu ku qarinayno korkeennana aynu ku qurxinayno ayaa waxa uu tilmaamay dharkaa dharka ka muhiimsan ee baatinkee hoose oo alla waxa uu yihi walibaasu taqwa daalika khayr ha ku dagmin daahirkan iyo muuqaalka guud alla kacabsiga hugiisa iyo dharka taqwada ayaa ka mudan oo ka khayr badan kaa daahirkee aada jidhka ku asturaysaan daalika min aayaati illaahi lacallahum yadakkaruun allah waxa uu yihi subxaanah kaa laydiin soo sheegay waxa uu ka mid yahay allaah aayaadkiisa waaweyn ee astaantiiyo calaamadda u ah ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiisa waxaana aayaadkaa laydinku soo rogoo laydinku soo dejiyey lacallahum yadakkaruun dadku inay waantoobaan oo wax ku qaataan walaalayaal aayadda waxaynu ka fahmaynaa qofku madaahirta guud inuu ku mashquulo waxa ka muhiimsan baatinka iyo qalbiga oo qofka muslimka ah daahirkiisa iyo baatinkiisa labadaba inuu daryeelaa waa daw laakiin labadu waa kala mudan yihiin oo isku mid ma aha waxa daahirka la arkayo ka sarreeyo ka muhiimsan baatinka iyo qalbiga hoose inaad daryeesho aana dayicin shaacirkiina waa kii lahaa ida almar'u lam yalbas hiyaaban min attuqa taqalaba curyaana wain kaana kaasiya wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kaana lilaahi caasiya shaacirkaasi wuxuu lahaa ruuxu haddaanu xidhan huga alla kacabsiga waxa uu dadka dhex soconayaa isagoo qaawan walow dharka ugu qurxoonba ha xidhee waayo quruxdan ba- daahirkee muuqataa qiimo ma leh qalbiga hadduu ka qaawan yahay wuxuu yidhi wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi ruuxu hu uu huwado iyo dhar uu labisto waxa ugu qiimo badan rabbigii inuu ateeco oo aanu caasiin walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiya ruux ilaahay caasiyana khayr iyo ijaabo ma leh ibnu lqayimna waxa uu ku yidhi fii miftaaxi daari sacaada mujaladka koobaad safxada laba boqol toddobiyo toddobaatan faman laa xayaa'a lahu faman laa xayaa'a fiihi laysa macahu min alinsaaniyati ila allaxmu waddamu wa suuratuhum aldaahira waxa uu yihi ruuxa aan xishoodka lahayn waa adab ka mida aadaabta taalibulcilm ama akhlaaq ka mida akhlaaqdii muslimiinta marka waxa uu yihi khuluqa la yidhaha xishoodka ruuxa laga waayo insaaniyadda iyo bani aadamnimada kama haysto hilibka iyo dhiigga iyo muuqaalkaa guuda uu aadamaha ka shabahayo mooyaane wax kale ugama hadhin waxa uu tilmaamayaa ibnulqayim ruuxu haddii uu la iman waayo aadaabta iyo akhlaaqda suuban dee inaanu bahaa-imtiiyo mayeedhaanka waxba dhaamin waayo madharkan iyo muuqaalkanaad aadamiga uga eg tahay qiimo ma leh akhlaaqdii hoose haddaanad lahayn maalik ibnu anas imaamu daari lhijra calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi kaanat ummii tujahizu cimaamatii wa ana sagiir qabla dahaabi lixilaqi alcilm waxau yidhi hooyaday anoo yar inta aanan xalqadaha cilmiga tegin ayay cumaamadda iyo labiska ii hagaajin jirtay fataquul markaasay igu odhan jirtay yaa maalik khud min shaykhika aladaba qabla alcilmi maaligow sheekhaaga waxaad ka qaadataa aadaabta intaanad cilmiga ka qaadan ka hor alkhatiibu albaqdaadina waxa uu ku soo saaray fi ljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic oo maxamed ibnu siriin uu ka soo naqliyey inuu yidhi kaanuu yatacallamuuna alhadya kamaa yatacallamuuna alcilma waxay akhlaaqda iyo hadyiga u baran jireen siday cilmiga u bartaan cumar ibnu lkhadaabna waxaa laga wariyey inuu yidhi tadabuu uma tacalamuu edabsada kadibna waxbarta cabdilaahi bnu wahbinna waxa uu yidhi sida imaamu dahabi siyarka uu ku soo saaray mujaladka sideedaad safxada boqol toban iyo saddex wuxuu yidhi cabdilaahi bnu wahbin ma tacalamtu min adabi maalikin akharu mima tacalamtu min cilmih wuxuu yidhi waxaan ka bartay aadaabta imaamu maalik ayaa ka badan cilmiga aan ka bartay xasanulbasrina waxau yihi calayhi raxmat ullah kaana arajulu yatlubu alcilma falaa yalbasu an yura dalika fii takhashucihi wa fii hadyihi wa lisaanihi wa yadih waxau yihi ninku waxau ahaa mid cilmiga dalba mar alla markuu dalabulcilmiga bilaabo markaaba waxaa laga arki jiray akhlaaqdiisa iyo afkiisa iyo adinkiisa iyo khushuucdiisa ayaa cilmiga iyo dhaqankiisa laga dheehan jiray halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee dadkii hore tulaabulcilm ama ahlulcilmiga ahaa cilmigu noloshooda markaaba waxbuu ka bedeli jiray oo markaaba qofka dalabulcilmiga bilaaba dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisay ka muuqan jirtay innakana maanta waajib waxa inagu ah cilmiga aynu baranayno aadaabtiisa iyo camalkiisa iyo dhaqankiisa in korkeenna laga dheehdo laga arko alimaamu alqaadi badrudiin ibnu jamaaca ashaafici kitaabkiisa tadkiratu saamic walmutakalim fii adabi alcaalim walmutacalim safxada siddeetan iyo iyo lix waxa uu kaga hadlayaa alfaslu alwal fii aadaabihi maca nafsi fasalka hore waxa uu sheekhu ku tilmaamayaa aadaabta ardayga looga baahan yahay naftiisa inuu ku dhaqo oo uu ku sifeeyo adabka ugu horeeya waxa weeye تطhiir الqلb min khabiiثi الصifaat liyasluxa liqabuuli الcilm waa in ardaygu qalbiga uu ka sifeeyo sifaadka xunxun si uu ugu suubado inuu cilmiga aqbalo ilaa cilmigu waxa uu ku xasilaa oo ku sugmaa oo aqbala qalbi nadiif oo saafi ah markaa ruuxu طaalibulcilm qalbigiisa waa inuu ka sifeeyo sifaadka xunxun si uu cilmiga u aqbali karo qalbigu waxau yidhi alimaam badrudiin ibnu jamaaca alwalu an yuطahira qalbahu min kuli gishi wadanasin wagilin waxasadi wasuui caqiidati wakhuluq adabka ugu horeeye aadaabta daalibka ka midii waxa weeyi inuu daalibulcilmi qalbigiisa ka daahiriyo xiqdi kasta iyo xumaan kasta iyo xasad kasta iyo caqiide xumo kasta iyo dhaqan xumo kasta qalbiga waa inuu ka sifeeyo liyasluxa bidalika liqabuuli اlcilmi wa xifdih si qalbigu ugu suubado inuu cilmigii aqbalo oo uu xafido waliطilaaci calaa daqaa'iqi macaaniihi wa xaqaa'iqi qawaamidih iyo inuu daalacan karo macaanidiisa daqiiqee hoose iyo xaqaa'iqdiisa hoose ee qarsoon si uu gunta ugu dhaadhaco oo uu waxa weeyaan dhuuxiisa u dhandhamiyo fa ina alcilma kama qaala bacduhum waxa uu sheekhu yidhi waayo cilmigu waxa weeye sida barhkood ay yidhaahdeen salaatu siri waa salaadii hoosta yacni baatinka hoose salaadiisii weeyaan cilmiga la baranaya wa cibaadatu lqalbi waa qalbiga cibaadadiisii wa qurbatu lbaatin waa baatinkaaga hoose qurbadii iyo taqarubku alle ugu dhowaanaya cilmiga aada baranaysaa waxa uu sheekhu yidhi wa kamaa laa tasixu asalaatu alatii hiya cibaadatu ljawaarixi aldaahira ilaa biطahaarati aldaahiri min alxadai walkhabath sida haddaba aanay u ansaxayn salaada xubnahan jawaarixdan muuqda salaadda aynu ka gudanayno ee rukuucdiiyo sujuuda leh aynu gudanaynaa salaadan muuqatee jawaarixdiiyo xubnaha muuqda aynu ku gudanaynaa sidaanay ugu ansaxayn ilaa in daahirka iyo xubnaha laga sifeeyo laga daahiriyo mooyaane wixii najaasaad ah iyo wixii xadatee weysada burinaya oo ruuxu salaadda uu tukanayo dee xadad waa inuu ka daahir yahay alakbar waalasqar wax weyse waajibiya iyo wax maydhi waajibiya midna waa inaanu saarayne labadaba uu iska riduu daahir ka yahay sidoo kale khabaa'is iyo najaasaad jidhkiisa iyo maradiisuba waa inay daahir ka tahay haddaanu labadaas samayn salaadi u ansixi mayso waxa uu markaa sheekhu yidhi fakadalika laa yasixu alcilmu aladii huwa cibaadatu alqalbi ilaa biطahaaratihi can khabiisi sifaati wa xadati masaawi'i alakhlaaqi wa radii'iha wuxuu yidhi sidaasoo kale cilmigii ahaa cibaadada qalbigu ma ansaxayo ilaa qalbigii laga daahiriyo sifaadka xunxun iyo xadadka akhlaaqda xun ee liidata marka wuxuu isku shabbahay tahaaradii qalbigee cilmiga loo daahirinayey iyo tahaaradii badankaee salaada jawaarixda loo daahirinayey marka waxa uu yidhi salaada daahirkaynu arkaynaa sidaanay tahaaro la-aan u ansaxayn ayaan cilmiganna u ansaxayn oo aanu ugu suurto gelayn ilaa waxa weeyaan qalbiga lagu qaadayo loo daahiriyo loo maydho sida aad u weysaysana sidaad ugu maydhanayso ayaa lagu shabbahay qalbiga inaad xumaan oo dhan ka sifayso oo aad ka maydho marka qalbi daahira cilmiga qaado nuurkiisa u galaa waxa uu yihi sheekhu waidaa tuyiba alqalbu lilcilmi daharat barakatuhu wanamaa kaalardi idaa tuyibat lizarci namaa zarcuha wazakaa waxa uu yidhi qalbiga marka cilmiga loo daahiriye loo hagaajiye loo daryeelo waxaa muuqanaysa barakadii cilmiga cilmigii waa kobcayaa oo waa korayaa sida dhulka oo kale oo dhulkaba marka zaraca iyo beerista la beerayo intaan iniyaha ama midhaha ama shinida lagu ridin sida dhulkaba zaraca loogu yacni diyaargareeyo ee loo sii qodee loo hagaajiyo ee marka dhulkii loo hagaajiyo zaraca zaracii wuu koraye wuu kobcaye wuu siyaadayo sidaasoo kale ayaa qalbigiina marka cilmiga loo hagaajiye loo daahiriyo cilmigii barako iyo kobac iyo koriinba uu yeelanayaa wa fi lxadiid waxa uu sheekhu yidhi xadiidka waxaa ku sugan wuxuu ishaarayaa xadiidu nucmaan almutafaqi calayh marka waxa uu yihi sida xadiidka ku sugan alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wa hiya alqalb waxa uu yihi sida xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ku ansaxday ee rasuulku yidhi calayhi afdal salaati wasalaam waxaa jidhka ku jira cad yar oo hilib ah waa wax yar qadar in afka yani afka inta mar la geliyo ayaa mudqada la ydhaha waxa af mar keliya luqmada afka gasha yacni waa wax aada u yar oo xajmigiisu ma weyna laakiin waxa uu qabanaya macnihiisaa weyn waxa uu yidhi markaa waxa uu yidhi jidhka waxa ku jirta cadkaa yar ee hilibka waa wax yar oo kooban wasladaa yar iyo xubintaa yari haddii ay hagaagto jidhka intiisii kaloo dhammi waa hagaagayaa haddii ay xumaatana jidhka intiisii kaloo dhan waa la fasahaadayaa nebigu waxau yidhi xubintaa yar ee jidhkoo dhan hagaaggiisa iyo xumaantiisu ay ku xidhan tahay waa qalbiga wasladaa yari yacnii wasladaa yar ee jidhkoo dhan uu ku xidhan yahay salaaxiisu iyo fasaadkiisu waa qalbiga waxa uu sheekhu markaa xadiidkaa u soo qaatay wuxuu tilmaamayaa dee qalbigu waa hoggaankii xubnaha jidhka oo dhan oo hadduu isagu hagaago jidhku waa wada hagaagayaa hadduu xumaadana jidhkii waa wada kharaabaya sahli bn cabdillaahi tustarina waxa uu yidhi xaraamun calىa qalbin an yadkulahu اnnuuru wa fiihi shayu mima yakrahuhu اllahu caza wajalla wuxuu yidhi waxa ka xaaraansan qalbi inuu nuurku galo iyadoo qalbigaa uu ku sugan yahay wax ka mid ah waxyaabaha alla uu nacayo ee aanu raallida ka ahayn intaha kalaamu shaykh kalaamka ibnu jamaaca halkaasuu ku egayaa safxaddaas markaa waxa uu tilmaamay sheekhu in qalbigu uu yahay halka cilmiga in loo hagaajiyo oo loo daahiriya ay mudan tahay muhiimka ah ibnulqayim waxa uu ku tilmaamay fi ljawaabi alkaafi waxa uu yidhi lama jalasa alimaamu shaafici bayna yaday maalikin wa qara'a calayhi acjabahu maa ra'aa min wafuuri fitnatihi wa tawaqudi dakaa'ihi wa kamaali fahmih wuxuu yidhi imaamu alimaamu shaafici markuu sheekhiisii maalig soo hor fadhiistay ee uu wax ku dul akhriyey waxa uu la yaabay imaamu maalig oo aada u cajabiyey wixii uu ka arkay imaamu shaafici ee fahmo badnaanta iyo maskaxda iyo dihnigiisa iyo dakaagiisa iyo fahmadiisa cajiibka ee faraha badan leh ayuu aada ula yaabay markaasuu maalig waxa uu ku yidhi imaamu shaafici inii ara allaha qad alqaa calaa qalbika nuuran falaa tufihu falaa tudfihu bidulmati lmacsiya waxa uu yihi shaaficiyow waxaan arkayaa ilaahay qalbigaaga inuu nuur ku soo tuuray nuur baa kaa muuqda ee nuurkaa alla ku siiyey mugdiga macsiyada ha ku baktiinin halkaa waxaa laga qaadanayaa macsiyadu iyo dunuubta in laga dhowrsan waayaa iftiinka qalbiga iyo fahmada iyo xifdiga intaba way bakhtiisaa oo waa kaxaysaa walidaalika imaamu shaafici waata laga soo wariyey inuu yidhi shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi wa qaala aclam biana alcilma nuurun wa nuur اllahi laa yu'taahu caasi wuxuu yidhi sheekhaygii wakiic ayaan uga cawday xifdi xumo markaasuu igu waaniyo o igu hanooniyey ama igu ii tilmaamay inaan macaasida isaga fogaado waxaanuu yidhi warhooy waxaad ogaataa cilmigu waa nuur nuurka ilaahayna lama siiyo caasi marka yacni halkaa waxaa laga qaadanayaa muhimadda ay leedahay qalbiga nuurkiisa in la dhowro oon macaasi lagu baktin alimaam ibnu jamaaca badrudiin ashaafici hadalka isagoo sii wata safxada siddeetan iyo lix waxa uu yidhi aladabu thaani adabta labaad ee aadaabta daalibulcilmiga ka midii waxa weeyi xusnu niyati fii talabi alcilm niyo wanaagsan inuu u niyoodo ardaygu cilmigii markuu dalbayo ee uu doonayo bian yaqsida bihi wajha allahi caza wajalla waalcamala bih waxa uu niyo wanaagsan u niyoonayaa cilmiga inuu ula jeedu ula niyoodo ilaahay wejigiisa waa inuu ula qasto iyo ku camalfal wa ixyaaa ashariica iyo shariicada inuu ku nooleeyo wa tanwiira qalbihi wa taxliyata baatinih iyo qalbigiisa inuu ku nuuriyo baatinkiisa hoosena ku qurxiyo waalqurba min allahi tacaala yowma liqaa'ih iyo alle inuu ugu dhowaado maalinta uu la kulmaayo waatacaruda limaa acadda liahlihi min ridwaanihi wa cadiimi fadlih iyo inuu u banbaxo oo uu helo waxa alle ehelkiisa uu diyaargareeye raalli ahaanshihiisa iyo abaalkiisa iyo deeqdiisa weyn ah waxa uu imaamku markaa halkaa ku tilmaamay ruuxu marka uu cilmiga dalabkiisii gelayo dee waa inuu isweydiiyo maa huwa alxaamilu calaa talabi alcilm maxaa kugu xambaaray horta inaad fadhiisatood kitaab kala bixiso ma ujeeddo adduunyo mise ilaahay dartii iyo طalba liridwaan اllaahi wاbtiغaaءa wajhi waa inuu su-aashaa isweydiiyo sufyaan aلthawri waxa uu yidhi maa caalajtu shayئa ashadda calaya min niyati liأnnaha tataqalabu calaya weligay ma rogrogin oo iskuma dayin shay igaga adayg badan niyadayda waayo way isku kay bedbedelaysaayoo kolba midab bay iigu soo baxaysaa sahl ibnu cabdilaahina waxa uu yidhi laysa calى الnafsi shayءu ashaqa min alkhlaaص liannahu laysa laha fiihi nasiib wax nafta kaga culays badani ma jira ikhlaas waayo nasiib iyo dheef baanay ku lahayn naftu waxay iska jeceshahay waxay samaynayso inay wax ku yeelato laakiin marka la yidhaahdo camalkaa sameeye dibna ha u eegin waxba kuma lihid ilaahay uun ku raalli geli dee nafta waa ku adag tahay nafta waxay iska jeceshahay waxaa sameeye waxaana waad leedahay ayuubna waxa uu yidhi takhliisu niyaati cala alcummaali ashaddu calayhi min jamiici alacmaal niyada in la badhax tiro saafi laga dhigo cid kale ani nasiib ku yeelan dadka shaqaynaya ee camal falaya way kaga adag tahay acmaasha oo dhan qofka in soon la yidhaho way u sahlan tahay in salaad la yidhaho way u sahlan tahay in qur-aan akhri la yidhaahdo yacnii camal qabo way fududahay qofku camal inuu qabto laakiin waxa uu yihi camal kastoo dadka lagu kelifo waxa kaga culays badan camalkaa ilaahay u badhax tiro cid kale yay raad ku yeelan cid kale yay nasiib ku yeelan ta culusi waa taasuu yidhi ta muhiimkuna waa taa oo camalka lagu badbaadayaa dee waa maa kaana khaalisan liwajhi illaah waxaad ogaataa camalka sidaa doonto ugu daal haddii cid kale nasiib ku leedahay ha tirsanin kuuma yaalle waxa keliya kuu tirsan inta aad ilaahay u barax tirto waxa uu yihi sulaymaan ibnu daawuud alhaashimi rubamaa uxadiثu bixadiiثi waliya fiihi niya wuxuu yihi waxaa laga yaabaa inaan dadka xadiid inaan u sheego doono anoo niyo wanaagsan leh faidaa ataytu calىa bacdihi barhkii markaan ku imaaday aan xadiidkii kala barh maraayo tagayarat niyatii ayay niyadaydii doorsoomaysaa oo ay bedelmaysaa waxa uu yihi sulaymaan faida alxadiiثu اlwaaxidu yaxtaaju ilىa niyaat imaamu dahabi baa siyarka ku soo saaray mujalladka tobnaad safxada lix boqol labaatan iyo shan waxau yihi waaba waxaan ogaaday xadiidka keliyihii inuu niyooyin fara badan u baahan yahay bal u fiirsa hadalka caalimkaas waxau yihi xadiid baan doonayaa inaan dadka u sheego xadiidkii markaan u kaco xadiidkii kala barh markaan marayo ayaan arkayaa niyadaydii oo isbedeshay dee naftu waa daciif ama qurxi ama wax ku dar ama ha lagu ammaano ama ha lagu maqlo ama wallaahi waad wanaagsan tahay ama naftuba inay ku cajabiso waxyaabo fara badan baa kugu soo dariyaya marka waxau yihi waxaan ogaaday iska dhaaf wax kale xadiidka keliya u baahan intaasoo niyo dee hal xadiid hadduu u baahan yahay intaasoo jeer inaad dib u xidhato niyadii ood ood u saxdo maxaad u malayn cilmiga intaa leeg ee funuunta kala duwan ee faraha badan eed had iyo habeen u fadhido maxaad u malaynaysaa waa shaki la-aan inay muhiim tahay oo aada iyo aada muhiim inoogu tahay inaynu mar walba niyadeenna saxno oynu dib u eegno waayo walaalayaal haddaynaan niyada sidaa ula socon dee waxa weeyaan camalkeennu waa burayaa wax midha ah iyo raadna ka ka goosan mayno oo qofkii camalkii uu doonayay inuu ku badbaado dee waxaba laga yaabaa inuu ku naar galo ibnu jamaaca waxau yidhi hadalkiisa isagoo sii wata safxada ku xigta ee siddeetan iyo toddoba walaa yaqsidu bihi alaqraad addunyaawiyata min taxsiili alriyaasati waaljaahi waalmaal waxa uu yihi ula qasdi maayo cilmiga uu baranayo oo ujeeddadiisa ka dhigi maayo inuu ku helo ujeeddo adduunyo oo ama madaxtinimo ama maal ama magac ama weji wa mubaahaati alaqraani wa tacdiimi annaasi lahu ama dadkay isku filka yihiin inuu ugu faano ama ay dadku ku weyneeyaan oo ay isaga ku soo dabafaylaan wa tasdiirihi fi lmajaalisi wa naxwi daalik ama goobaha iyo golayaasha iyo majaalista in isaga la hormariyo oo la yidhaahdo adaa lagu horraysiinayaa ujeeddadiisu inaanay taa ahaan fayastabdila aladnaa biladii huwa khayr si aanay u dhicin wax liito oo hooseeya inuu ku beddesho wixii qiimaha iyo khayrka lahaa oo aakhiro ah ilaa adduunya waa liidataa atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr dabeed waxa uu sheekhu yidhi hadalka isagoo sii wada ibnu jamaaca badruddiin ashaafici waalcilmu cibaadatu min alcibaadaati wa qurbatu min alqurab cilmigu waa cibaado cibaadooyinka alle loogu dhowaado ka mid ah waana qurbo qurubaadka alle loogu dhowaado ka mid ah fa in khalusat fiihi niyatu lilaahi tacaala haddii marka niyada cilmiga loo niyoonayaa ilaahay ay u badhax tiranto oo cid kale aanay raad ku yeelan qubila wazakaa wanamat barakatuhu cilmigii waa la aqbalayaa waanu kobcayaa barakadiisuna waa badanaysaa wain qusida bihi gayru wajhi illaah haddiise cilmigii loola qasto ilaahay wejigiisa waxaan ahayn xabita wadaaca wa khasirat safqatu waa burayaa cilmigii oo waa baaba'ayaa wuu dayacmayaa oo wuu khasaarayaa wa rubbamaa tafuutuhu tilka almaqaasid waxaana laga yaabaa ujeeddooyinkii adduunyuu lahaana inay seegaan oo aan u helin walaa yanaaluhaa oo aan u gaadhin fayakhiibu qastuhu wayadiicu sacyuh markaasaa ujeeddadii adduunyana uu ku guuldarraysanayaa camalkii iyo cilmiguu baranayena uu ka dayacmayaa oo wax ajara iyo abaal aanu ka helayn waxa uu sheekhu tilmaamay cilmigu waa cibaado cibaadaadka ka mid ah haddii niyada loo niyoonayaa rabbi ay u badhax tiranto waa la aqbalayaa cilmigaasi waanu kobcayaa waanu barakoobayaa haddiise ilaahay wejigiisa waxaan ahayn lagu dalbo oo lagu doono oo sheekadaadu i arkaay imaqlaay iyo ujeeddooyin kale ay tahay waa burayaa cilmigaasi waanu baaba'ayaa waxaana suurowda baa sheekhu uu yidhi inuu yacni ajarkii aakhirana dee waabu seegay qasadku adduunyada ka lahaana inaanu gaadhin oo isaga laftiisana u seego ayaa suurowda dee markaa uu noqdo khasira adunya walaakhira dalika huwa alkhusraanu lmubiin inifiyo aakhiraba iska raacdo ilaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxoogaa magac iyo maal iyo ujeeddadii adduunyada ay ka lahaayeen inay ku gaadhaan waa suuragal laakiin aakhiro waxba kagama horeeyaan oo nasiib kuma leh dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa iyadoon aakhirana waxba kaga horreyn ujeeddadu adduunyo ka lahaana inaanu ka gaadhin oo labaduba ay iska raacaan musnadka iyo sunankaba waxaa ku sugan xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man tacalama cilma mima yubtagaa bihi wajhu اllah laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa اljannati yowma اlqiyaama nebigu waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam qofka barta cilmi ka mida culumta ilaahay wejigiisa lagu dalbo waa culumtii shareecada yacni culumtii kitaabka iyo sunnada qofka barta laa yatacalamuhu ilaa liyusiiba bihi carada min addunya isagoon u baranayn ilaa dheef adduunye ku gaadh mooye ujeeddo kale lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama qofka cilmigii shareecada u barta adduunye ku gaadh jannada ma uriyo inuu gale iska badaaye halkaa waxaynu ka qaadanaynaa niyada oo kaa xumaata dhibaatada iyo musiibada ay yeelan karto waxaana ardaygii waajib ku ah inuu ku dadaalo mar walba niyaddiisa inuu waxa weeyaan hagaajiyo dib u saxo muslimna waxaa ku soo arooray xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina أwala الnaasi yuqdى calayhi yowma alqiyaamah dadka kuwa ugu horeeya ee maalinta qiyaamo la kala xukumaya waxaa ka mid ah rajulu istushhid nin la dilay oo macrakadii jihaadka ku soo dhintay fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa ninkii inta la keeno ayaa waxa weeyi ilaahay waxa uu garansiinayaa nicmooyinkii iyo waxyaabuhu ku galladaystay ayaa ilaahay uu garansiinaya u odhanayaa war kaa iyo kaa iyo kaa miyaanan kuu gelin ayuu ku odhanayaa facarafahaa waa garanayaa ninkii waxaa odhanayaa haa alla ilaah rabbow waxaasoo nicmo ah waad ii gasho waad igu galladaysatay fa qaala famaa camilta fiiha allah addoonkiisii wuxuu ku odhanayaa markuu qirtuu ka garaabo wuxuu u galay nicmo war maxaad ku samaysay waaye waxaasoo nicmo ah qaala qaataltu fiika xata stushhidtu wuxuu odhanayaa allahayow adiga dartaa baan u soo dagaalamay ilaa aan u dhintay adiga dartaa oo la ii dilay qaala kadabta walaakinaka qaatalta lian yuqaala jarii faqad qiil uma umira bihi fasuxba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar alla wuxuu ku odhanayaa been baad sheegtay waxaad u diriraseed u dagaalamaysay ha lagu yidhaahda hebel waa soomajeese waa geesi hebel oo kale miyaa la arka intiina waa lagu soo yidhi waxaa la amrayaa naarta in xaggeeda loo jiido oo wejiga inta loogu jiido ayaa naarta bartanka loogu tuuraya warajulu tacalama alcilma wacallamahu waqara'a alqur'aana fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaala tacallamtu alcilma wacallamtuhu waqara'tu fiika alqur'aan qaala kadabta walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalim waqara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari faqad qiil uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar ka labaad waa nin qur-aanka akhriyey oo cilmiga bartay oo dadka baray oo qur-aanka dadka u akhriyey marka la keeno ee ilaahay wuxuu nicmo siiyey uu garansiiyo ee uu yidhaa taa iyo taa iyo taa miyaanan kuu gelin isaguna uu gartee uu ka garaabo ee alla uu yidhaa maxaad ku samaysay waxaasoo nicmoa ayaa wuxuu odhanayaa dee adiga dartaa baan cilmigii u bartay oon dadka u baray oon qur-aanka u akhriyey oon dadka ugu dhigayey alla wuxuu ku odhanayaa been baad sheegtay ila maanta maalin lays khaldi kara ma aha haddii adduunyada laysku khaldi jiray maanta khalad ma jiro waa beentaa buu alla ku odhanaya waxaad wax u akhriday eed cilmiga u baratay ee dadka u barasay in lagu yidhaahda hebel oo kale miyaad aragtay waa caalim afarta madhabba ka jawaaba hebel oo kale miyaad aragtay siduu qur-aanka u akhriyo intiina waa lagu soo yidhi muraadkaagii waad heshay waxaa la amrayaa naarta in wejiga loogu jiido dabeed inta la jiido oo wejiga dhulka loogu jiido ayaa naarta bartanka loogu tuuraya warajulu wasaca allaahu calayhi wa acطaahu min asnaafi اlmaali kulihi fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaala maa taraktu min sabiili tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak qaala kadabta walaakinaka facalta liyuqaala huwa jawaad faqad qiil uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa uma ulqiya fi nnaar ninka saddexaad waa nin xoole allagu siiyey oo waxa weeyaan maalqabeen ahaa waxna bixin jiray marka ilaahay nicmooyinkiisii markuu garansiiye uu yidhaa kaa iyo kaa iyo kaa miyaanan kuu gelin oonan kugu galladaysanee uu garto ayaa la odhanayaa war maxaad ku samaysay wuxuu odhanayaa yaa rab waddo ka mida waddooyinka khayrkii aad jeceshay in wax lagu bixiye kamaan tegin ilaa wax waan ku bixiyey bidix iyo midigba xoolahayga waan u farraqo waa u bixiyey waxa uu ku odhanayaa rabbi been baad sheegtay waxaad wax u bixisay in lagu yidhaahdo hebel waa deeqsi intiina waa lagu yidhi waxaa la amrayaa naarta in loo jiido wejiga dhulka loogu jiido ilaa bartanka loogu tuuro shaahidka xadiidka aynu usoo qaadanay walaal waxa weeye waa qofkaa cilmiga bartay ee qur-aanka akhriyey ee dadka u dhigayey ee haddana niyadii ay ka xumaatay een ilaahay dartii aanay ka ahayn cilmigii uu ku tabcay ee marna uu baranaayey marna uu dadka barayey inuu ku badbaado daaye naar buu ku galay markaasou maanta kuuma habboona inta goori goor tahay niyadaad wax u baranayso iyo niyadaad wax u barayso inaad maanta ka fiirsato ood iska saxdo ayaa kuu habboon waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fi sunani min xadiidi bni cumar man طalaba alcilma liyumaariya bihi الsufahaa aw liyubaahiya bihi اlculamaa aw liyasrifa wujuuha اnnaasi ilayh fahuwa fi اnnaar ruuxa cilmiga u barta si uu wax magaratadi iyo sufahada ugula murmo ama culimmada uu ugu faano oo uu u muujiyo inuu cilmi iyo wax dheer yahay ama uu dadka wejiyadooda ku soo duwo oo isaga loo dabagalo atbaac ugu yeesho qofka maqaasid iyo ujeeddooyinka noocaasa cilmiga u dalba waa fi naar baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa waciid iyo goodi adag oo ku soo arooray qofka waxa weeyaan niyadiisa ansixin walaalayaal adabka saddexaad ee ka mida aadaabu aalib alcilm wa alqanaacatu biاlyasiiri min addunya waasabru cala alfaqri fi sabiili taxsiili alcilm aalib lcilm aadaabta uu cilmiga ku gaadhi karo waxa ka mid ah adduunyada inuu kaga qanco waxogaaga yar ee noloshiisa uu ku badbaadinayo faqriga iyo caydhnimadana barashada cilmiga uu baranayo inuu ugu sabro caydhnimada iyo baahida waxau yidhi alimaam ibnu jamaaca ashaafici alraabicu an yaqnaca min alquuti bimaa tayasar adabka afraad ee aadaabta daalibulcilmiga ka midii waxa weeye quudka iyo waxa uu afka gelinayo ama uu cunaayo inuu kaga qancuu ku kaaftoomo bimaa tayasar hadba wixii u fududaada biyo madowna ha noqdee kolba wixii la kulma inuu ku kaaftoomo wa in kaana yasiiran haba yaraadee wa min allibaasi bimaa satara milah dharkana waa inuu kaga kaaftoomo isagoo kale wixii asure ceeb cawradiisa iyo waxa weeyaan jidhkiisa qariya wa in kaana khalaqan haba noqdo baali khalaqan waa bifatxi laam ee maaha bilkasri marka wain kaana khalaqan waa calaa wasni jabal oo kale haba noqdo mid baali oo hun ah laakiin wixii astura waa inuu dharkana kaga kaaftoomo fa bisabri calaa dayqi alcayshi yanaalu sicata alcilmi inuu ku sabro cidhiidhiga nolosha ayuu cilmi waasacoo ballaadhan ku gaadhaya dee waa garanaysaan abu hurayra radia allahu canhu wa ardaah min almukiriina fii riwaayati alahar oo saxaabada ugu axaadiida badan xagga warinta axaadiida nebiga shan kun oo axaadiid ka badan nebi moxamed ka wariyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkii tilmaamayey mararka qaarkood masaajidka nebiga iyo guriga guriga nebiga oo ku dheganaa dhexdooda mararka qaarkood gaajo intuu ugu suuxu ugu dhaco ayaa dadku moodi jireen nin waalan yacni baahi iyo faqri halkuu ka gaadhay dee dhaxalkii nebiga siduu u xambaaray iyo halkuu soo gaadhsiiyeyna waa ogtihi marka aalibulcilm nolosha cidhiidhigeeda inuu ku sabro wuxuu ku gaadhayaa sicat alcilmi cilmi ballaadhan oo badan wa bijamci shamli اlqalbi can muftaraqaati alaamaali tatafajaru minhu yanaabiicu alxikam waxa uu sheekhuu yidhi qalbigana in laga soo ururiyo yididiilooyinkiiyo aamaasha faraha badan ee kala tagsan in laga soo ururiyo qalbiga oo lagu ururiyo cilmiga iyo camalka iyo cibaadadana sababteeda qalbigii waxa ka soo burqanaya ilihii xikamka iyo cilmiga marka aalibulcilm hadduu doono aamaasha adduunyada iyo ididiilooyinkeeda inuu ku faakihaysto o uu dhinac walba u daaqo oo uu doono dharka ugu qurxoon iyo guriga ugu qurxoon iyo lacagta ugu badan inuu gaadho iyo cilmi inuu xasiliyo dee isla heli maayo marka aalibulcilm nolol adayga waa inuu ugu sabro dalabulcilmiga si uu maqaam sare uga gaadho shaafici waxau yihi calayhi raxmat ullah laa yطlb axadu hada اlcilma biاlmulki wacizi الnafsi fayuflix nina cilmigan kuma dalbo boqortinimo iyo cizatu nafsi iyo yani waxa weeyaan madaxtinimo oo ma guulaysto ma liibaano walaakin man طalabahu biduli الnafsi wadiiqi اlcayshi wakhidmati اlculamaaءi aflax laakiin waxau yihi imaamu shaafici qofka cilmiga ku dalba naftiisoo uu duleeyo nolosha cidhiidhigeedoo uu ku sabro culimadoo u adeego u khidmeeyo waa guulaysanaya waa ka gungaadhaya marka waa mujarab yacni qofku inuu nolol adayga ku sabro naftiisana u duleeyu u dhuldhigo barashada cilmiga culimadana u adeego u khidmeeyu baari u noqdo waa waxa guusha lagu gaadhay lagaga gungaadho waxaa kaluu yihi imaamu shaafici laa yasluxu طalabu اlcilmi ilaa limuflis cilmiga dalabkiisa iyo doonidiisu umaba suubado qof caydha mooyaanu adduunye aan shaqo ku lahayn qiila walalghaniyu lmakfi waxaa lagu yidhi oo nin hodanoo wax iska haysta oo isku filanna miyaanu ku munaasabahayn qaala walalghaniyu lmakfi yacni waxa uu tilmaamayaa sheekhu dee sida haalibka ah oo qofku dalabulcilmi isagoo daalibulcilmi dee xoola waa yeelan karaa laakiin sida haalibkee faraha badan leh ee cilmiga iyo culimada lagu yaqaano dee waxa weeyaan isma galaan cuud iyo xoolo iyo amwaal fara badan iyo dalabulcilmi isma raaci karaa maalik ibnu anasna waxa uu yidhi laa yablugu axadu min hada alcilmi maa yuriid xataa yudira bihi اlfaqru wayu'hirahu calaa kuli shay ninna cilmiga kama gaadho meesha uu doonayo ilaa faqriga iyo baahidu ay dhibto oo wax walba uu ka doorbido faqriga uu cilmiga ku helaayo ibnu cabaasna waxau yihi radia allahu canhu ardaah dalaltu aaliban facazastu maطluuban waxaan dulloobay anoo daaliba oo dalbaya oo doonaya cilmiga waan u dulloobo meel walba waan u maro waan isu duleeyey dalabulcilmiga laakiin waxau yihi waxaan cisooboon sharaf yeeshay markii aniga cilmiga layga dalbayey yacni markaan dalbaye waan u dulloobay anigase markii layga dalbaye waan cisoobay oo dee qof casiis oo sharaf leh oo waxa weeyaan laysugu yimaadaan noqday ibnu cabbaas nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la qabdooday ee uu dhintay ayaa wuxuu ibnu cabbaas yidhi waxaan ku yidhi nin ansaari ah halumma falnatacalam min asxaabi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nas'aluhum fa innahum kaiir waxau yidhi mar alle markii nebigu dhintaan nin ansaariya u tegey markaasaan ku yidhi war kaalay aynu ka baranno asxaabta nebiga oynu xadiidka nebiga weydiinno aynu ka xambaarra'e waayo maanta way badan yihiin berrise waxa weeyaan dee sidaa ahaan maayaan faqaala alcajabu wallaahi laka ya bna cabbaas ninkii ansaarigaa waxau yihi ibnu cabbaasow wallee arrinkaagu waa la yaab badan yahay atara annaasa yaxtaajuuna ilayka wa fi nnaasi man taraa min asxaabi rasuuli illaah oo ma waxaad u malaynaysaa adiga in laguu baahan iyadoo dadka raggaad arka si asxaabtaasi ay dhex joogaan fataraktu daalika wa aqbaltu cala almas'ala wa tatabuci asxaabi rasuuli illaah waxau yihi ninkii sidaa igu yidhi ansaarigaa waan iskaga tegey waxaanan soo qaabilay oon u xadhka xidhay inaan weydiiyo yacni waxa weeyaan cilmiga inaan asxaabtii weydiiyo oo asxaabta nebiga aan raacraacoon dabagalo oo nin walba halka laygu sheego xadiidka waayo aan kaga soo xambaaro waxau idhi fain kuntu la'aati rajula fi lxadiidi yablugunii annahu samicahu min rasuuli illaah faajiduhu qaa'ila faatawasadu ridaa'i calaa baabi daari tusfi riyaaxu calaa wajhi xataa yakhruja ilaya wuxuu idhi ibnu cabaas waxaan ahaa mid u yimaada ninka xadiid la iigu sheegay la yidhaha xadiidkuu nebiga ka maqlay ninkaasaan u tegi jiray dabadeed waxau yidhi waxaan heli jiray ninkii aan xadiidka u soo doontay oo dee iska qayluushaday oo duhur debadii gurigiisii iska seexday waxau idhi markaa go-aygiiyo maradayda intaan barkimo ka dhigtoon madaxa dhigto ayaan albaabka daartiisa madaxa dhigi jiro aan iska yacni go-a intaan barkimo ka dhigta aan jiibsan jiray iyadoo dabayshu ay madaxa iyo wejiga ay sidaa igaga dhacayso ilaa uu ninkii ii soo baxo fa idaa ra'aanii qaala ya bna cammi rasuuli illaah maalak mar alla markuu ninkii albaabkiisa ka soo baxuu i arko anoo ibnu cabbaasa ayaa waxau odhan jiray war nebigayna adeerkiiyow maxaa kugu dhacee halkan ku dhigay qultu xadiiثu balaganii anaka tuxadiثhu can rasuuli الlah faaxbabtu an asmacahu minka markaasaan ku odhan jiray xadiid iga soo kaa gaadhay inaad nebiga ka maqashay ayaan jeclahay inaan kaa maqlo oo aan kaa xambaaro fayaquulu hallaa arsalta ilaya faatiik markaasuu odhan jiray ninkaasi oo miyaad fariinuun ii soo dirtay anaaba ku yiman lahaaye faaquulu ana kuntu axaqa an aatiyaka markaasaan ku odhan jiray may aniga ayaa u xaq badan inaan kuu imaadoon cilmiga soo doonto ayaan ku odhan jiray baa u yidhi wa kaana daalika arajulu yaraanii qad dahaba asxaabu rasuuli illaahi waqad ixtaaja annaasu ilaya waxau yidhi ninkii ansaariga ahaye maalintii igu lahaa war ma adaa cidi kuu baahan raggaa darkasaaba dadka dhex jooge maxaad ibnu cabbaas ou iska daalinaysaa wuxuu yidhi ninkiibaa markii kadib waxa uu arki jiray iyadoo intaan cilmigii bartay dadkii ii baahdeen oo laygu urursan yahay markaasuu igu odhan jiray anta kunta axaqa minii wallaahi ibnu cabbaasow adaa maalintii garta iga lahaayo adaa iga saxsanaayo iga xaqnimo badnaa waayo maalintaa waxaan garan waayaad aduu garatay dee wataa maanta lagugu urursan yahay imaamu shaaficina waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi waman lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla ljahli tuula xayaatihi waman faatahu tacliimu waqta shabaabihi fakabir calayhi arbacan liwafaatihi waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi ninka aan tacliinta isdullaynta laysu dullaynaya waxbarashada dulligaa tacliinta ninkaan saacad dhandhamineen u dulqaadani weligii noloshiisa oo dhan dulliga jaahilnimada ayuu daa'imaa oo waxa weeyaanu ku sugnaadaa ninka waxbarashadu wakhtigii dhallinyarnimadiisa ay dhaaftana waxau yidhi fakabir calayhi arbacan liwafaatihi afartii takbiirood ee janaasada qofku markuu dhinto lagu tukanayay ku takbiiro macnaha wuxuu tilmaamayaa qof aan cilmi lahayn oo cilmi uu dhaafay waa dhintay waxa weeyaan janaasadiisa ku tuko waxaa kaloo yidhi alimaam badruddiin ashaafici calayhi raxmat ullah kitaabkiisa tadkiratu saamic walmutakalim safxadda boqolaad waxa uu ku yidhi waxaa kaloo ka mida aadaabu طaalib اlcilm an yasbira calىa jafwatin tasduru min shaykhihi aw suuءi khuluqin walaa yasuduhu dalika can mulaasamatihi wa xusni caqiidatihi waa inuu ku sabro yacni qallafka ama adayga kaga imanaya xagga sheekhiisa waxoogaa qallafsanaan ama kakanaan hadday xagga macallinka kaga timaaddo ama waxa weeyaan dabeecad xumo ama adayg iyo qallafsanaan waa inuu ku sabro oo arrintaasi aanay ka mancin inuu sheekha laasimo weliba uu caqiido fiican ka aaminsanaaduu yaqiinsanaado nin wanaagsan inuu yahay wayata'awalu afcaalahu alatii yadharu anna sawaaba khilaafuhaa calaa axsani ta'wiil waxaan u awilayaa afcaashiisa ay isaga ugu muuqato inuu sawaabkii dhinac maray sida ugu habboon buu ku xambaarayaa halka ugu daran la doonan maayee halka ugu wanaagsan ayuu ku xambaarayaa wixii khalad uga muuqda sheekhiisa waxa uu shaacirkii lahaa isbir lidaa'ika in jafowta tabiibahu wasbir lijahlika in jafowta mucallima cudurkaaga u adkayso haddaad dhakhtarkiisa goyso ood xidhiidhin weydo jaahilnimadaadana u sabir macallinkaaga haddaad goyso waxaa halkaa laga fahmayaa in daalibulcilmiga ay u habboon tahay inuu cilmiga u sabro macallinka wixii xaggiisa kaga imanayana dulqaad iyo taxamul u yeesho cilmiga cisadiisa iyo sharaftiisana la dhowro oo ruuxu qiimaha uu cilmigu leeyahay darteed waa inuu isu dulleeyo oo dariiq kasta uu maro hadhow ayaa cisigeeda iyo sharafteeda uu ogaan doonaa hadalka ibnu cabbaasna waxaa laga qaadanayaa dee sharafta uu cilmigu leeyahay isagaa loo yimaadaa isagu ma yimaado waxaa laga wariyey khaliifadii haaruun arashiid ayaa waxa u yimid imaamu maalik markaa wuxuu ka dalbaday imaamu maalik isagiiyo awlaaddiisa muwada'a inuu ku akhriyo oo uu imaamu maalik u yimaado imaamu maalik waxa uu ku yidhi haaruun arashiid yaa amiira almu'miniin ina hada alcilma minkum kharaj fain cazastumuuhu caza wain dalaltumuuhu dalla wuxuu yidhi amiirkii mu'miniintow cilmigana horta idinku idinka soo baxay haddaad cizaysaanna wuu cizoobi haddaad dullaysaanna wuu dulloobayaa wuxuu ishaarayaa haaruun rashiid inuu dee u nisbe sheeganayo ahlu beyt nubuwa oo sulaalada ama tafiirta alcabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah ayaa nasabkiisa uu gelayo oo uu ku abtirsanayey marka wuxuu tilmaamayaa markuu leeyahay cilmigan idinku idinka soo baxay dee waxa tahay ahlu beyti nubuwa nebigii sala allahu calayhi wasalam waxyiganba lagu soo dejiyey dee beytkiisii iyo reerkiisii baad ku abtirsanaysaa inaad cilmiga sharaftana waa daw oo waa muhim waxau yihi markaa alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmigana waa loo yimaadaayo isagu ma yimaado markaasuu imaamu maalik waxa weeyaan haaruuna rashiid hadalkii waa aqbalay isagaa markii dambe u yimid si loogu dul akhriyo muwada'a walow anna ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nnufuusi la cudima ahlulcilmigu hadday cilmiga dhowraan oy sharfaan iyagana waa la dhowrayaa oo cilmigu waa sharfayaa waanu ilaalinayaa hadday naftooda ku weyneeyaanna waa la weyneynayaa xaqiiqaduna waxa weeye ahlulcilmigii hore waxay ahaayeen dad cilmiga qiimeeya oo sharfa iyaguna kaasay qiima iyo sharaf ku yeesheen laakiin dadka maantu markay cilmiga xurmayn waayeen iyaguna xurmo yeelan maayaan waxaad arkaysaa cilmigii oo meel walba la dhigayo meel munaasaba iyo meelaan munaasab ahaynba cilmigu sharaf buu leeyahy oo qiimuu leeyahay oo meel walba in isaga loo soo qasta weeyaane isaga in meel walba la geeyo maahee waa in qofka culimada ee cilmiga haya isaga waa in loo yimaado oo loo soo qasto waxa uu idhi alimaam badrudiin ashaafici sabxada boqol iyo saddex waxaa ka mid ah aadaabu طaalib اlcilm an yajlisa bayna yaday shaykhi jilsaة اladabi kamaa yajlisu الsabiyu bayna yaday اlmuqri ardaygu sheekhiisa waa inuu hor fadhiisto yacnii fadhi edab leh yacnii qaabka edabtale waa inuu u hor fadhiisto sheekha ardaygu sida ilmaha yari u hor fadhiisto qofka muqriga ah ee qur-aanka u laqimaya ee u akhriyaya walaa yaltafitu min gayri daruurati walaa yanduru ilaa yamiinihi aw shimaalihi aw fowqihi aw qudaamihi ligayri xaaja waa inaanu daruuro la-aan daydaymoon oo midigta iyo bidixda iyo xagga sare iyo xagga hoose iyo dhinacyada waa inaanu daymoon iyadoo dani ani keenin walaa yastanidu bixadrati shaykhi ilaa xaa'id meesha sheekhiisa uu fadhiyo ee xalqadda cilmigana gidaar waa inaanu iskaga tiirsan waxaa laga yaabaa dee alfaadda aynu akhriyane culimmadu ay tilmaantay hadalkan imaam badrudiin ee tadkiratu saamic walmutakalim dee innaka waxaa laga yaabaa inay khayaali bay nala noqoto qofku yaanu dhinacyada eegin yaanu gidaar ku tiirsanin laakiin xaqiiqadu waxay tahay akhlaaqdan iyo aadaabtani waa tii cilmiga hore loogu xasiliyey iminkana la doonaya inaynu dib ugu noqonno oo culimmadu waxay diidayaan qofka dareenkiisu marka uu shayga danaynayo ee uu dadaal ku samaynayo dee dareenkiisii o dhami waa inuu soo jeedo laakiin qof marna bidix eegaya marna midig mar kor mar hoos mar isagii isku mashquulaya mar gidaar iskaga tiirsanaya waxay daliil u tahay qofkani qof dadaal iyo ihtimaam ka muuqda ma aha dhayalsi iyo fudaydsi baa ka muuqda waad ogtihiinoo qofku marka uu wax aada u danaynayo gebigiisu waa soo jeedsanayaayo wuu soo fadhiisanayaa meelna ku tiirsan maayo waayo wuxuu danaynayaa shaygaa uu dhegaysanaya muhiimaddiisa dee cilmigiina waa wax kastoo la danayayo isagaa ugu muhiimsan waxau ihi imaamku safxada sagaal iyo sagaashanaad waxadara bacdu awlaadi alkhaliifati اlmahdi alkhaliifatu اlmahdi awlaadiisa qaar ka mida ayaa waxay soo xaadireen cinda shariikin shariik agtiisa ayay yimaadeen sheekhaa shariik laydhaah fastanada ila alxaa'id awlaaddii waxa weeye ninkaa khaliifada ah gidaarka ayay iskaga tiirsadeen wa sa'alahu can xadiid markaa ninkaa ubadka khaliifada ka midka ahaa ee gidaarka ku tiirsaday ayaa shariik waxa uu weydiiyey xadiid falam yaltafit ilayhi shariikun shariik ninkii su-aalayay mabuu soo daymoon iska dhaaf inuu uga jawaabee xataa ma soo jalleecin wuxuu iska watay hadalkiisii uma acaada facaada shariikun bimidli daalik su-aashii buu ku celiyey shariigna sidii unbuu yeelo maba daymoonba faqaala atastakhifu biawlaadi alkhulafaa markaasuu yidhi ma waxaad fudaydsanaysaa oo aada dhayeelsanaysaa ubadkii madaxda iyo khulafada qaala laa wuxuu yidhi may walaakina alcilma ajallu cinda allaahi min an udayicahu laakiin cilmigaan xambaarsanahay waa ka wen yahay ilaahay agtiisa inaan kaa agtiisa ku dayaco macnaha qof aan uba soo jeedin oo gidaar isaga jiifa inaan cilmi ku dayaco cilmigu waa ka wen yahay wa yurwaa waxaa kaloo la wariyaa inuu yidhi alcilmu asyanu cinda ahlihi min an yudayicuuh cilmigu ehelkiisa waa kala qurux iyo qiimo badan yahay inay sidaasoo kale u dayacaan haddaynu halkaa kaga baxno aadaabu taalibi fii nafsih aadaabta ardayga naftiisa laga rabo wax ka mid ah bal waxaynu tilmaamaynaa aadaabta ardayga laga rabo mucallimkiisa inuu kula dhaqmo wax ka mid ah waxaynu ka soo qaadanaynaa alimaam burhaanuddiin azarnuuji kitaabkiisa tacliim almutacalim ariiqa tacalum safxada labiyo labaatanaad imaamkaasina waxa uu dhintay sideed boqol iyo sagaal iyo afartan sannadood ka hor waa sideed qarni iyo ziyaado marka yacni culimmada wakhtigaa kutubta ay qoreen maanta inaynu ku camal fallaa waa wax aada iyo aada qiimo iyo qadar badan inoogu samaynaya cilmigoodaasina waxa uu u duugoobi waaye ilaa maanta uu yahay mid cusub oo daraya wuxuu ahaa cilmi aadaabtaa ku salaysan oo akhlaaqiyaadkaas ay ku saleeyeen waxau yihi markaa imaamu zarnuuji iclam ana aaliba alcilmi laa yanaalu lcilma walaa yantaficu bihi waxaad ogaataa in ardayga cilmiga dalbaya aanu cilmiga gaadhayn kuna intifaacayn ilaa bitacdiimi alcilmi wa ahlihi cilmiga iyo ehelkiisa inuu weyneeyo mooye si kale ku gaadhi maaya cilmi wa tacdiimi alustaadi wa tawqiirih iyo macallinka inuu weyneeyo oo uu xurmeeyo mooyaane si kale ku gaadhi maayo waxau ihi imaamu zarnuuji waxa la yidhi waxa uu soo naqliyey hadal hore loo yidhi waxau ihi qiila waxa la yidhi maa wasala man wasal ilaa bilxurma wamaa saqata man saqata ilaa bitarki alxurma waxa uu ihi waxaa hore loo yidhi maa wasala man wasal kii darajo gaadhay ma gaadhin ilaa bilxurma xurmo mooye wax kale kuma gaadhin xurmadu waa tacdiimu alcilmi wa ahli waa in cilmiga la weyneeyo ehelkiisa la weyneeyo agabkiisa iyo kutubtiisa la weyneeyo oo la xurmeeyo oo la xaq siiyo marka waxau ihi maa wasala man wasal ciddii cilmiga ka gun gaadhee ku guulaysatee darajo gaadhay kumay gaadhin ilaa bilxurma xurmo mooye wax kale macnaha weynaynta iyo xurmaynta ay xurmaynayaan mooyaane cilmigii ehelkiisa wax kale halkaa kumay gaadhin wuxuu yidhi wamaa saqada man saqad ciddii dhacdee turunturootee dariiqa ka silbatay ama ka siibatay kumay dhicin oo kumay kufin ilaa bitarki alxurma xurmada ay ka tagtay mooye wax kale kumay kufin oo kumay jabin hadalkaas waa hadal dhaxalgal ah oo ay waajib idinku tahay maskaxdiinna inaad ku qabataan maa wasala man wasal ilaa bilxurma wamaa saqada man saqad ilaa bitarki alxurma waa laba cibaaro ama laba jumlo oo fudud oo ay tahay had iyo jeer inay hortaada xaadir ku ahaadaan waana yacni hadal aynu odhan karno siddeed boqoloo sannadood ka hor haddii la yidhi markhaatigeeda maantaynu furaynaa bal hadda idinku u fiirsada dadka cilmiga ka gungaadha ee ku guulaysta ee aflaxee ummadda anfaca waa ayo waa dadka aadaabta leh waa dadka xurmada iyo qadarka leh waa dadka cilmiga iyo culimada iyo ehelkiisaba xurmada iyo xaq siiya ee xaqa u leh ee macnaha xaqooda dhowra kuwaa weeyaan kuwa lagu intifaaca haddaad u fiirsato dadka caaqa ama cuquuqa lagu imtixaamay ee cilmi aan xurmayneyn ee culimo aan waxa weeyaan weyneyneyn ee kitaab aan ixtiraamayn inta badan dadka inxiraafe ee dariiqa ka leexda waa dadka cuquuqa ah ee caaqa ah ee aan baariga ahayn marka dee waa kelmad intaasoo qarni ka hor la yidhi maantana marageedii aynu furayno sheekh walow wax dhiga hadduu hareerihiisa eego inta ka aflaxdaa waa inta baariga ah inta laga yaabo cuquuq iyo inkaari inay ku dhacdaana waa inta edabta daran leh bal idinku u fiirsada yacni haddaad aragto qof dhiiran oo indha adag oon meelnaba ka gebanayn hadday sheekh noqoto hadday cilmi noqoto hadday ku ka weyn noqoto hadday ku ka yar noqoto meel walba isku qaadaya aakhiritaanka wuu kufayaa una wuu turanturoonaya ma toosnaanayo laakiin qofka saaxibulxurma wax qadariye ee wax xurmeeya ee qof walba wuxuu ka mudan yahay kula mucaamalooda ka kaa weyni waxbuu kaa mudan yahay caalimku waxbuu kaa mudan yahay ardaygu waxbuu kaa mudan yahay waalidku waxbuu kaa mudan yahay alle iyo rasuulkiisa waxbay kaa mudan yihin marka biriga iyo baarinimadu waa caam waxa kow ugu horeeya qofku ilaah iyo rasuulkiisa inuu baari u noqdo oo baarinimada ilaahay towxiidkiisa inaad ku toosnaato biriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa inaad ku sugnaatood xaq siiso waalideynka xuquuqdooda inaad dhowrto kadib sheekhaagii wax ku soo baray dee xaqiisa inaad ilaaliso marka calaa kulli xaal kelmaddaas ma arag kelmad kaga rumoobi og oo uga dhowaansho badan oo yacni waxa weeyaan waaqaca ummaddu ay ku nooshahay markaad sidaa u eegto waa kelmad si toosa ugu dabaqmaysa maa wasala man wasal ilaa bilxurma wamaa saqada man saqad ilaa bitarki lxurma waan soo tijaabiyo anu waan soo taabtay idinkuna soo baadha soo baadha idinkuyo bal hadda waaqiciinna hareeraha eegeega yaa aflaxay yaa turunturooday yaa khadka ka dhacay idinku siiradaa dibu raaca anugu laakiin waxaan soo taabtay hadalka imaamu zarnuuji siddeed boqoloo sannadood ka hor yidhi inuu xaq yahay waaqicuna u markhaati kacayo imaamu shaafici waxa uu yidhi kuntu asfaxu lwaraqa bayna yaday maalikin safxan raqiiqa wuxuu yidhi yacnii imaamu maalig oo sheekhaygii ah markaan hor fadhiyo kitaabka xaashida aan rogayo aayeer baan xaashida rogi jiray si aanu shanqadheeda u maqal haybadaysiga aan ka haybadaysanayo darteed rabiic ibnu salaymaanna waxa uu yidhi wallaahi ma jtara'tu an ashraba almaa washaaficiyu yanduru ilaya haybatan lah wallaahi kuma dhiiran buu yidhi koobiyaa inaan ka bado shaafici oo isoo eegaya sidaan uga haybadaysanayaan u xurmaynayo daawuus ibnu kaysaanna waxa uu yidhi inna min asunnati an tuwaqira alcaalim sunnada waxaa ka mid a caalimka inaad xurmaysood weynayso nebiguna salى اllahu عalayhi waslm waxau ihi kama fii saxiix اjaamici min xadiidi cubaadaةi bni saamit laysa mina man lam yujila kabiirana wayacrif licaalimina xaqah wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu naga mid maaha oo dayre ayuu naga yahay ruuxa aan kaayaga weyn weynayn kaayaga yarna u naxariisan caalimkayagana xaqiisa aan u garan ee aan u qirin xadiidku waxa uu tilmaamayaa dee dadka xuquuqdooda in la dhowro oo faacti kula dii xaqin xaqah mid wal oo xaq leh xaqsi oo xaqiisa aduudsiin qofka kaa weyn dee xaqsiiyo weyne qofka kaa yar xaqsiiyo u naxariiso caalimkana xaq siiyo xaqiisa u garo ilaahay waxau ihi subxaanah inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu biاllaahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu wtusabixuuhu bukrata waasiila allah waxau ihi subxaanah innaa arsalnaaka shaahida nebi allow waxaanu ku soo diray adoo ummadda ku markhaati kacaya wa mubashiran wanadiira iyo adoo mu'miniintana u bushaaraynaya kuwa gaaloobayna cadaab ku cabsi gelinaya oo uga digaya maxaanu kuugu soo diray dadka litu'minuu billaahi warasuulih si ay rabbi iyo rasuulkiisa u rumeeyaan watucaziruuhu watuwaqiruuhu iyo si rasuulka ay ugu hiiliyaan dadku oo ay u weyneeyaan waxaa loo soo diray litu'minuu billaahi warasuulih si aad allah iyo rasuulkiisa u rumaysaan watucaziruuhu watuwaqiruuhu iyo si aad rasuulka ugu hiilisaan oo u weyneysaan oo u xurmaysaan oo watucaziruuhu watuwaqiruuhu labada damiir rasuulka u celi watusabixuuhu bukratan wa asiila damiirka dambe watusabixuudana allah baa loo celinayaa oo si aad ilaahay u nasahdaan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ugu diidaan gelin hore iyo gelin dambaba cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddan markuu fasiraayo waxau yidhi fadakara allahu fii hadihi alaayati alxaqa almushtaraka bayna allahi wa rasuulih ilaahay aayaddan wuxuu ku sheegay xaqa ay wadaagaan alle iyo rasuulkiisu wa huwa aliimaanu bihimaa waa labadoodaba in la rumeeyo waalmukhtasu birasuul iyo xaqii rasuulku la gaarka ahaa wa huwa tacziiru watawqiiru waa weynayntiiyo xurmaynta iyo uhiilinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waalmukhtasu billaah iyo kii ilaahay u gaarka ahaa wa huwa atasbiixu lahu wataqdiisu bisalaatin aw gayriha waa ilaahay in la nasaho oo la tahiro oo loogu tasbiixsado salaad ama wax kale aayaddu markaa waxay tilmaantay dee cid walow xaq le xaqeedii in la siiyo oo allah baa ugu horeeyo in la xaq siiyo nebigana sala allahu calayhi wasalam la xaq siiyo xaqa nebigana waxaa ka mid ah altacziiru waatawqiir waxay culimmadu yidhaahdeen wa min tawqiiri اnabiyi sala allahu calayhi wasalama tawqiiru waariti waxa xurmaynta iyo xaqsiinta nebiga ka mid ah caalimka dhaxlay ee dhaxalkiisa xambaarsanna inaad xurmaysood xaq siiso waayo haddaad caalimkii ku xadgudubto waxaad ku xadgudubtay wuxuu xambaarsanaa wuxuu xambaarsan yahayna waa dhaxalkii nebiga calayhi afdal asalaatu wassalaam waxa uu imaamku ku yidhi safxada sagaashan iyo sideed wa min adabihi maca mucallimih aلثaaliثu an yandurahu bcayni اlijlaali wayactaqida fiihi darajaة اlkamaali faina dalika aqrabu ilى nafcihi bihi wakana bacdu salaf ida dahaba ilى shaykihi taصadaqa bishayi waqaala allahuma astur cayba shaykhi canii walaa tudhib barakata cilmihi minii waxa uu ihi waxaa aadaabta ka mida ardayga laga rabo inuu sheekhiisa ku eego il weynayn iyo xurmayn ay ku dheehan tahay isagoo ictiqaadinaya dhammaystiranka iyo kamaalka sheekhiisa oo macnaha hadduu is idhaa sheekhaaga waxbaa ka dhiman dee ku intifaaci maayo cilmigiisa wuxuu is o dhan meel kala tag markaa si uu cilmigiisa ugu intifaaco uu wax ugu yacni cilmigii cilmi naafica ugu noqdo uguna qanco waa inuu sheekhiisii ku eego il weyneyn iyo xurmayn ay ku dheehan tahay isagoo kamaalkana sheekhiisa u ictiqaadinaya waayo waxa uu idhi taasi waxay u dhowaansho badan tahay inuu ku intifaaco bacdu selafna waxay odhan jireen baa uu yidhi sheekhu marka ay waxay ahaayeen bacdu selaf markay sheekhooda u tegayaan sadaqay la sii bixi jireen waxaanay odhan jireen ilaahow sheekhayga ceebtiisa iga qari oo hay tusin barakada cilmigiisana allahayow ha iga tegsiin ee igu anfac marka waxaad ka garanaysaa dee aadaabtii culimmadu ay dalabada ku barbaarin jireen waxaa ka mid a ardaygu sheekhiisa inuu ku eego bicayni alixtiraam maaha iinta iyo nuqsaanta iyo sheekhiisa waxa ka dhiman inuu isagu doondoonuu raaraadiyo ceeb uu leeyahay iska dhaafe ceeb kale inuu u doondoonana dee iyaduna waa cuquuq iyo karaahiye kaleba laakiin waxay odhan jireen ilaahuw sheekhayga ceebtiisa iga qari ilain qofku nuqsaan buu yeelan karaa iyo ceebo macsuum ma aha markaa tuu leeyahay ayaa inaad baadhbaadho laguu diidayaa tu aan u lahayn inaad u doondoontana dee hadalkeeda baddaa waxa uu imaamku yidhi wayanbagii anlaa yukhaaiba shaykhahu bitaa'i lkhitaabi wa kaafihi walaa yunaadiihi min bucdin waxa habboon sheekhiisa inaanu ugu dhawaaqin taau lkhitaab anta adiga oo mutaxan inaanu ku jeedin sheekha iyo kaafu lkhitaab anta iyo innaka adigu walaa yunaadiihi min bucdin meel fogna inaanu uga yeedhin oo sheekhow aanu u dhawaaqin waayo edabta waxaa ka mid a si deggan oo cod hoose adoo u dhow inaad ugu dhawaaqdee inaad sidii waxa weeyaan inan yaroo dhallinyara aad meel bannaana uga dhawaaqdo waa edabdarra ayay noqonaysa taawulkhitaab iyo kaafulkhitaabna waxaa la diidayaa hadalka si toosa inaad ugu mutuxdood ugu taagto waxa uu sheekhu yidhi bal yaquulu waxau odhanayaa yaa sayidii wa yaa ustaad wa qaala alkhaiib khaiib albaqdaadina waxau yihi yaquulu wuxuu odhanayaa ayuha alcaalim wa ayuha alxaafid wanaxwu dalik iyo wixii lamid a wamaa taquuluuna fii kada wamaa ra'yukum fii kada oo yacni damiiru ljamaaca litacdiim ayuu adeegsanaya halkii damiirulkhitaabka mufradka ah loo diidayey jamaacada ayuu adeegsanayaa damiiru ljamc waayo tacdiim buu xambaarsan yahay maa ra'yukum wamaa qowlukum wa shibhu dalika iyo waxyaabihii la midka aljaamici liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic ayaa khatiibku hadalkaa uu ku tilmaamay mujaladka koowaad safxada laba boqol toddobaatan iyo saddex waxau yihi walaa yusamiihi fii kaybatihi ayda bismihi ilaa maqruuna bima yushciru bitacdiimi marka uu ka maqan yahayna ku magacaabi maayo magiciisii oo hebelkii odhan maayo ilaa iyadoo ay la socoto wax weynayntiisa tusinaya mooyaane ka qowlihi qaala shaykhu aw ilustaadu aw qaala shaykhunaa aw qaala xujatu lislaami wanaxwu daalik halkaa waxaad ka qaadanaysaa ardaygu sheekhiisa marka uu la hadlaayo ama u dhawaaqayo inay tahay inaanu ugu dhawaaqin sida dadka kale uu ugu yeedhayo laakiin si ka duwan isagoo magaca sheekha ama mucalimka ama ustaad iyo wax lamida adeegsanaya inuu si xurmo iyo yani waxa weeyaan ixtiraam leh inuu ugu yeedho sidaa badrudiin ibnu jamaaca uu tadkiratu saamica ku sheegay oo kale ayaa bakar abu zaydna xilyatu aalib ilcilmiga uu ku tilmaamo hadallada bakarna waxaa ka mid a baabka haddaad akhrido ricaayatu xurmati shaykh wuxuu bakar odhanayaa walaa tunaadihi bismihi mujaradan magiciisoo keliya sheekhaa ugu yeedhi hebelow ha iska odhan macallinkaaga aw maca laqabihi ama adigoo laqabkiisi iyo naanaystiisii raacinaya ha odhanin ka qowlika yaa sheekh fulaan sheekh hebelow ha iska odhanin bal qul waxaad tidhaahdaa yaa shaykhi aw yaa shaykhanaa falaa tusamihi ha magacaabin fa innahu arfacu fi ladab wuxuu bakar yidhi sidaasaa aadaabta ugu sarrayn badan oo ugu habboon walaa tukhaaibuhu bitaa'i lkhitaabi aw tunaadihi min bucdin min gayri diraarin iyadoo wax kuu kalifayaa aanu jirin meel fogna ha uga yeedhin taa-ulkhiaab oo anta iyo inaka iyo ha u adeegsani wandur maa dakarahu اllahu tacaala min adalaalati cala aladabi maca mucalimi اnnaasi اlkhayr salى اllahu عalayhi wasalama fii qowlihi tacaala laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa wuxuu bakar yidhi waxaad eegtaa ood kuwaantowdaa waxna ku qaadataa hadalka alla uu yidhi isagoo dadka tusinaya adabta ay kula dhaqmayaan macallinkii hore ee ummadda khayrka u horseeday waa nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo alla muxuu ku yidhi dadka laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda iyadoo dadkii ugu khayrka badnaa iyo saxaabadii lala hadlaayo ayaa rabbi waxa uu yidhi rasuulka yeedhmadaad u yeedhasaan dhexdiinna hakay dhigina sidaa idinku isugu baaqdaa oo yaa muxamed ha iska odhanina laakiin yaa rasuul allah yaa nebiy allah yacni risaalada iyo nubuwada ugu yeedha laakiin sidiina waxa weeyaan ha magac dhabina oo yaa muxamed ha iska odhanina sidii acraabtu ay odhan jireen marka halkaa wuxuu yacni bakar u soo qaatay maadaama nebiga sala allahu calayhi wasalam aadaabta lagula dhaqmayo la yidhi yaan heba yaan la magac dhabin oo risaalada iyo nubuwada ha loogu yeedho sidaasoo kale culimmada nebiga dhaxashayna yaan la magac dhabine waa in loogu yeedho awsaaftooda sheekhnimada ama mucallinnimada ama ustaadnimada yaa shaykhana yaa mucallimana yaa ustaad taasaa edabta ku jirtaa wa kamaa laa yaliiqu an taquula liwaalidika dilubuwati tiiniyati yaa fulaanu aw yaa waalidii fulaan waxa uu sheekhu yidhi bakar sidaanay u habboonayn aabbahaagii ku dhalay ee ubuwadiisu ay ahayd ubuwa tiiniya aabbannimo dhoobada loo nisbeeyey atiiniya waxaa dhoobada uga jeedaa dee nasabkii yacnii aabbahaagii ku dhalay sida aanay u habboonayn inaad tidhaahdo yaa fulaan hebelow ama yaa waalidii fulaan aabbahay hebelow sidaanay kuugu habboonayn aabbahaagii ku dhalay falaa yajmulu bika maca shaykhik alla ilaaha kuguma qurux badna sheekhaagiina inaad ku tidhaahdo hebelow ama yaa sheekh fulaan inaad magacii israaciso iyo adoo magac dhabaya waxaynu halkaa ka qaadanaynaa aabbuhu hadduu yahay ubuwadiisu ubuwa tiiniya mucallimkana aabbanimadiisu waa ubuwa diiniya faalubuwatu diiniya muhimatun jidda aabbannimada diiniga ayaaba ka horaysa dee ubuwada tiiniga ah waayo aabbahaaga diinigii waa abuuka ruuxi ruuxdaada ayuu koriyey laakiin aabbahaaga diinigee nasabku waa abuukaljasadi oo dee nasab ahaanna waa aabbaha jidhkaaga iyo jasadkaagana wuu koriyey jasadka iyo ruuxdana ruuxdaa muhiimsan ruuxda ka koriyeyna waa sheekha wax ku baray waayo ruuxdu waxay ku kortaa waa daacada iyo diinta ee cuntada iyo cabbitaanka ma aha imaamu sarnuujina tacliimulmutacalimka wuxuu ku yidhi safxada labiyo labaatanaad fa ina man callamaka xarfan waaxida mima taxtaaju ilayhi fi ddiin fahuwa abuuka fi ddiin qofka xarafku bara ka mida diintaad u baahan tahay waa aabbahaaga diineed oo diintuu aabba kuugu yihi calina waxaa laga wariyey inuu yidhi ana cabdu man callamanii xarfan waaxidan in shaa baacanii wa in shaa istaraqanii anugu addoon waxaan u ahayba ninka xarafi bara hadduu doona ha iibsado hadduu doonana hay addoonsado waxa uu sheekhu yidhi isagoo hadalkiisa soo gebagabaynaya xaqa sheekha sida loo xurmaynayo waxa uu ku yidhi sabxada sagaal iyo labaatanaad alraabicu an yacrifa lahu xaqahu walaa yansaa lahu fadlahu waa inuu sheekha xaqiisa u garto oo abaalkiisa aan u iloobin shucba waxa uu yidhi kuntu idaa samictu min arajuli alxadiida kuntu lahu cabdan maa xayiya wuxuu yidhi haddaan nin hal xadiid ka maqlo addoon baan u noqonaya intuu nool yahoo dhan sidaan u xurmaynayo ean u xaqsiinayo uma qaala wamin dalika an yucadima xadratahu wayarudda kiibatahu wayaqdaba laha fain cajaza can dalika qaama wafaaraqa dalika almajlis waxaa ka mid a xurmada xaqa sheekha uu weyneynayo inuu weyneeyo xadradiisa marka uu joogo iyo halka uu sheekhu fadhiyo marka uu maqan yahayna xanta inuu ka celiyo uu ka difaaco uu ka cadhoodo hadduu ka celin kari waayana meesha sheekhiisa lagu hadalhayo ama lagu xumaynayo waa inuu isaga faaruqo aan u joogin walaalayaal waxaad moodaa in wakhtigu inaga dhacay aadaabtana qeybtii u dambeysay kitaabku ay noo hadhay si guudun baan u ishaarayaa si aynu wakhtiga uga faa'iidaysano allah waxau ihi dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub dalika waman yucadim xurumaati اllahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih falaa budda min alxurmati ayuha alaxbaab ilaahay tabaaraka wa tacaala labadaa aayadood wuxuu ku sheegay shacaa'irta waa aclaamu diinihi daahira astaamaha waaweyn ee diintiisa lagu aqoonsadee calaamadda u ah iyo cibaadaadka waaweyn iyo wixii calaamad u ah in la weyneeyo oo la xurmeeyaa waxay ka mid tahay qalbiyada alle ka cabsigooday ka mid tahay waxaa kaloo alla uu tilmaamo uu yidhi in la xurmeeyo la weyneeyo waxa alla uu xurmeeyey xurumaat illaah waa kullu maa lahu xurma wax kastoo xurmo leh oo ilaahay xaq iyo xurmo u yeelay in la weyneeyo oo la xurmeeyaa taasaa u khayr badan qofka cinda rabbi haddaba kutubta culumta shareecadee kala duwane ku taallo ee nusuusta kala duwan ee aayaadka iyo axaadiisu ay ku taallo waa min shacaa'ir illaah waana min xurumaat illaah waa waxyaabaha astaanta waa ilaahay diintiisa waana waxyaabaha ilaahay uu xurmeeyey ee uu xaq siiyey kutubta markaa in la weyneeyo oo laga ilaaliyo wixii ihaano iyo edeb darro ku ah waa waajib waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid a kitaabka halka aad dhigaso yacni had iyo jeer dalabatu cilmiga way u sahlantahay kitaabka meel walba inuu ku tuuro laakiin waxaa habboon kitaabka inaad ka ilaaliso inaad ayar dhulka ku kala bixiso aad dhigto waa inaad wax hoos dhigto ama amaamadaada ha noqoto ama rixliga ha noqoto shay ay noqotaba kitaabka ay qaala allahu qaala rasuuluhu iyo nusuustu ku taallo yacni edabta waxaa ka mid a inaad ka xurmayso ood ka xaq siiso in halkaa dhulka aad u quudho waa wax laga naxo daalibulcilmigu kitaabka sidii gogasha halka intuu ku kala bixiyo iyadoo dabayshu xaashiyaha kolba dhinac u qaadaso inuu marna kasii tallaabsado marna kasoo tallaabsado yacni edabtii cilmiga lagu yaqaanay iyo culimada iyo kutubta ma aha waxaa laga yaabaa inaad tiraa maxaa ka macnaa waxaa ka macnaa waxa yaree qaaligae adiga qiimaha kula leh meelaha kuma tuurtid ee meel waxaad la eegataa meel fiican kitaabka ilaahay isagaa ka qaalisan wax walba markaa kutubta aynu wax ka dhiganayno oo musxafka qur-aankii ugu horeeyo oo tafaasiirtu ku xigto oo xadiidka iyo shuraaxdiisa ay ku xigto oo kutubtii kale ee aalada ama wasaa'ilku ay ku xigaan oo fiqigii iyo axkaamtii ay ka mid tahay kutubtii culumta kala duwane ay ku jirtay ama culumtii khaayaadka iyo maqaasida ha noqdaan ee waxyiga ama kuwii kale u adeegayaba ha noqdaane kulligood in la xurmeeyo oo ardayga uu xaq siiyo waa arrin muhiim ah waxaan culimmadeennu hore ka soo gaadhnay iyagoo kitaabka halkaa dhuunta iyo laabta ku hayo meelna aanu ogolaanayn ama meel sare uun saaraya ama halkaas sidaa ugu sidanaya ixtiraamka iyo siday u xurmaynayaan hooyadu ilmaha yaray dhashay sidaanay meel ugu ogolaan ay dhuunta ugu sidato ayay kutubtooda culimmadii hore ay halkaa laabta ugu sidanayeen ama meel saroo xurmo leh ay u dhigayeen markaa sheekhu waxyaabaha uu kitaabkaa ku tilmaamay waxaa ka mid ah kutubta iyo dhulka in loo dhexeeyo in laysku sii dayn inaan kitaabka yacni waxba la dul dhigin oo alfaadda uu sheekhu cabare waxaa ka mid ah walaa yadacu lmaxbarata calayhi maxbaradu waa tawaadii khadka ay wax ku qoran jireen khadku ugu jiray marka tawaadaas oo kale maxbaradii inaan kitaabkii la duldhigin dee waxaa soo gelaya maanta qalinka iyo buugga iyo moobilka aad kitaabka iska duldhigaso ha duldhigin waayo alkitaabu yaclu walaa yuclaa calayh isagu waa inuu sarreeyo lagama sarreeyo kutubta wuxuu sheekhu weliba tilmaamayaa aadaabta kutubta laysku duldhigayo iyada lafteedu siday u kala sarraynayso oo wuxuu odhanayaa kutubtii marka laysduldhigaayo ile mararka qaarkood ayaa kutubta laysku rasaynaya waxa ugu sarreeya kitaabullah musxafka qur-aanka ah waxa ku xigaya waa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa kusii xigaya wixii qur-aanka fasirayee sharaxayey waxaa kusii xigaya axaadiidta nebiga shuraaxdoodii waxa weeyaan lagu sharxaya xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kusii xigaya culumtii kale caqaa'idka iyo usuuludiinka waxaa kusii xigaya dee fiqigii iyo kutubihii kale iyo kuwii kale culuumulaala walwasaa'il marka xataa kutubtii qaabka laysku duldhigayo maaha kaa doonta sarraysii edabtu waxay ku jirtaa siday u kala mudan yihiin u kala sarraysii qur-aankaa ugu horeeya xadiidkaa ku xiga shuraaxdoodaa ku xigta caqaa'idkii iyo fiqigiibaa ku xiga siday u kala mudan yihiin waa inay u kala sarreeyaan calaa kullin waxaan kaga baxayaa baabkaa kutubta kutubta dhulka lagu daadinayana ha laga dadaalo yaan waxna la duldhigin korna ha loo qaado waxaan arkay sheekh saalix alcusaymi xafidahu llah oo masaajidka nebiga xadiid ku dhigaya ayaa laba arday ayaa kitaabkii bukhaariga tiirkaasoo kale iyagoo ku akhrisanaya ayay dhulka dhigeen markaasuu yihi irfacaa kor u qaada kitaabka waa xadiid buu ahaa ilaa ay kor u qaadeen rafactumaa kor ma u qaadeen markay kor u qaadeen buu casharkiisii waday dee waa aadaabta culimada lagu yaqaano innaka saymika way noo fududahay halkanaad iskaga tuuray meel kasta waad iska dhigas kor u qaad haddii lagu yidhaahdana maxaa ka macnaabaad odhanaysa waxa ka macnaa edabtii culimada lagu yaqaanay ma aha waa wax inagu soo darriye hadda waxyaabaha baraka la-aanta inagu farabadiyana waxa weeye xurmadii kitaabka iyo xurmadii sheekha iyo xurmaduu cilmigu lahaa mid walba waxay u baahan tahay siday dadkii hore u daryeeleen inaynu daryeello oo inaan u dayicin laakiin cilmigiiba hadduu kaaga duwanaan waayo juqraafigii iyo sayniskii oo buuggii iskuulka iyo kitaabkii qur-aanka aad meel isugu keentood haddaad doonto buuggaba ka sarraysiiso dee waxay noqonaysaa inaanad xurmadii iyo xaquu cilmigu lahaa inaanad garan oo halkiisii aanad dhigin waxaan kaga baxayaa walaalayaal waxaan idiin akhriyay caawo oo dhan waxaan ka soo qaatay waa kitaabka ibnu jamaaca ashaafici tadkiratu asaamic walmutakalim fii adabi alcaalim walmutacalim waxaan idin leeyahay markaa kutubta adabka ee tadkirada iyo xilyada bakar iyo tacliimulmutacalimka zarnuuji iyo kutubaha kale la midka ee adabka aadaabta iyo akhlaaqda ka warramaya in badan akhrista u fadhiista dhigta ku celceliya waayo culumta kale iyo funuunta kale waynu ku dadaalaa laakiin baabka aadaabta waa lagu liitaa oo dacfi badan baa ka jira waana halka nuqsaantu inagaga jirto ee haddaynaan kor u soo qaadin cilmigeennu uu baraka la-aan noqonayo waa inaynu adabtii culimmadii hore u noqonno oo aynu ogaanaa hadalka culimmada aynu ka soo naqlinanno waa hadal ku salaysan tajrubo waa hadal yacni waxa weeyaan markay ku dhaqmeen raadkiisi iyo nafcigiisii inna ka arkana maanta maxaa cilmigoodu maanta uu daray u yahay mid cusub siddeed boqoloo sannadood ka hor waxay yidhaahdeen iyo kutubahoodii dee waa aadaabtaas iyo barakadaasaa ku jirtay marka haddaynu doonano cilmigoonni inuu noqdo cilmigaa barakada leh waa inaynu ula noqonno culimmadeennii hore iyo kutubtii adabka waayo cilmi aan adab lahayni qurux iyo qiimo male wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa wsala allahuma wslem calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem walxamdu lilaahi awala waakhira